بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عجلبا أو أخ في سجلات يعني كهل لي عقائد كا دينة الإسلام كا أما عقيدة الصحيحة وحا إن شاء الله تعالى كهل لله madxiga waxa la yidhaahdo iyo fadligiisa iyo waxa ay diintiisa qabto madxiga oo ah marka madxi la yidhaahdo ammaanta ilaahay iyo nebiyada caleyhim salaatu wasalaam iyo awliyada haddaba qur-aanka karimka ah marka aynu soo qaadano waxauu ka bilaabanayaa suuratu alfaatixa xagga qoraal ahaan weeye waxa uu ku bilowday ammaantii ilaahay iyo ambiyadii iyo awliyadii sida aynu wada garanayno haddana suurat lbaqara ilaahay wuxuu ka bilaabay aayadaha ugu horeeya ammaantii awliyada markaa xukunkiisa marka la eego qur-aanka iyo xadiidka sida laga qaatay waxaa la garanayaa marka inuu yahay wax fadli weyn uu ku jiro maadaama ilaahay buu qur-aankiisa ka bilaabay qur-aankana markii loo kala qaado afar meelood afar meelood marka laga dhigo qur-aanka laba meelood iyo weliba zaa'id waxaa la odhan karaa waxa ay tahay ammaan ama manaaqib ilaahay ku ammaanay nebiyadii iyo awliyadii ummadihii hore iyo ummadeennanba marka muhimmadda ay leedahay halkaasna horta ka garan karaynaa bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu mahad lilaahi ilahay bay usugnaatay waxay ka bilaabatay faatixadu ilaahay ammaantiisii alxamdu mahad lilaahi ilaahay baa usugnaatay ilaahay baa iska leh ilaahay rabbilcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ilaahay caalamiinta maaligooda ahaa ilaahay isagu hansanaa ee ay ahaayeen hantidiisa ee isagu iska lahaa boqorkooda ahaa caalamiinta caalamiinna marka la leeyahay waxaa lagu tafsiiraa jin iyo insi iyo malaa'ig oo ah inta ilaahay abuuray intooda caqliga ka leh marka mahad waxay usugnaatay ilaahay caalamiinta rabbigooda ahaa arraxmaani ilaahi mucamim raxmo ahaa naxariistiisa adduunyada ilaahay ku caam yeelay ee wada gaadhsiiyey khalqiga oo dhan arraxiimi ilaaha mukhasisu raxmaha ah naxariistiisa aakhiro wuxuu ku khaas yeelay mu'miniinta keliya oo gaaladu waxba kuma lahaatan aakhiro laakiin naxariista adduunka gaal iyo islaamba waa la wadaagaa roob iyo isaac iyo awlaad iyo boqortooyin iyo caafimaad nooc kastoo ay tahayba gaal iyo islaam ba ilahay ku camimay oo arraxmaani macnaheedu waxa weeye ilaahay ku camimay naxariistiisa ku caamiyeelay adduunka naxariistiisa adduun khalqigiisa o dhan naxariista aakhirana wuxuu ku caamiyeelay wuxuu ku khaafiyeelay naxariista aakhira muuminiinta keliya maaliki yowmiddiini ilaahi boqorkeeda ahaa maalinta abaalmarinta maalinta xisaabta ee la isjazaynayo la is abaalmarinayo oo qiyaamada ah boqorkeedii isagoo ilaahay maalin walba uu boqorkeeda yahay ayaa haddana maalinta qiyaamada waxaa loogu gaar yeelay boqornimada oo loo yidhi maalinta aakhiro boqorkeedii maalinta aakhiro la yidhaahdo cid kale boqortooyo sheeganaysa ayaan jirin adduunka inta la joogayse boqortooyin kale ayaa la sheeganayaa marka intaasi waa madxiga ilaahay ama ammaanta ilaahay ama digriga ilaahay ba dheh marka digri la yidhahdo waxay ku dhacaysaa saddexdaa digri bay ku dhacaysaa xus weeye digri macnaheedu ama toohqaadid ama sheegid marka digri marka la idlaaqo wuxuu ku dhacaa saddexdaa digri aan kala hanayn oo ilahay uu ka bilaabay qur-aankiisa suuratul faatixa uu ku sheegay digriga ilaahay iyo digriga nebiyada iyo digriga awliyada caleyhim asalaatu wasalaam waradiallahu canhu marka ilahay wuxuu ku labeeyey markii ilaahay xuskiisa intaas la yidhahdo sida xadiidka saxiixa ee muslim uu wariyey nabigeenu uu ku tafsiray caleyhi isalaatu wasalaam xadiidun qudsi isagoo ah oo ilahay ka warinaya marka addoonku uu yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad u sugnaatay sida abu hurayra uu nabiga ka wariyey sala allahu alay wasalam marka uu yidhahdo ilahay mahad u sugnaatay qaala allahu tacala ilahi wuxuu odhanayaa xamidanii cabdi addoonkaygiiba i mahadiyey marka waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yidhahda arraxmaan araxiim marka uu yidhahdana wuxuu odhanayaa asnaa calaya cabdi addoonkaygiiba i ammaanay marka uu yidhahdo maaliki yowmiddiini ilaahay maalinta qiyaamada ee maalinta abaalmarinta boqorkeeda ahaana wuxuu odhanayaa buu ilahay yidhi ilahay wuxuu odhanayaa bu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam majadani cabdi addoonkaygiibaa isharifay sharaftan ii sheegay marka uu addoonku yidhaahdo iyaaka nacbudu adiga oo keliya baanu ilaahu ku caabudaynaa waiyaaka adiga oo keliya ayaan nastaciinu kaa kaalma dalbaynaa marka uu yidhaahdo qaala allahu tacala ya wuxuu odhanayaa haadaa kaasi baynii wa bayna cabdii nisayn aniga iyo addoonkayga ayay taasi kala badh loo tahay aniguna waxaan ku leeyahay inuu caabudo isna wuxuu igu leeyahay inaan ukaalmayo ihdina siraad almustaqiima ilaahay u nagu hanuuni dariiqa toosan jidka toosan waddadaada hagaagsanaya saxan ilaahu nagu hanuuni oo nagu sug shiraadaladiina kuwii dariiqoodii ama kuwii jidkoodii ama kuwii marinkoodii ancamta calayhim aada nimcaysay kuwii aada nimcaysay ilaahay u dariiqadoodii ilaahu nagu hanuuni kuwa la nimceeyey markaa oo ah kayr lmaqduubi calayhim kuwa loo cadhooday qaybkood kuwaasoo ah ilaahay uu nagu hanuuni dariiqa toosan jidka toosan waddadaada hagaagsanaya saxan ilaahu nagu hanuuni oo nagu sug shiraadaladiina kuwii dariiqoodii ama kuwii jidkoodii ama kuwii marinkoodii ancamta calayhim aada nimcaysay kuwii aada nimcaysay ilaahay uu dariiqadoodii ilaahu nagu hanuuni kuwa la nimceeyey markaa oo ah kayr lmaqduubi calayhim kuwa la cadhooday qaybkood kuwa aayaddan ilaahay uu ku sheegay ee uu leeyahay ilaahow kuwaad nimcaysay dariiqoodan nagu hanuunin la odhanayo waxaa la yidhahdaa mujmila aayad wax duuduubtay ayaa la yidhahdaa qur-aanku mujmil iyo mubayin buu ukala baxaa duuduube iyo caddeeye ayaa aayaduhu kala baxaya marka aayaddan suurat alfaatixa ilaahay wuu duuduubay qoladaa ma sii tafsiirin qolada ay yihiin qolada la nimceeyey ee ilaahay faradka naga dhigay inaynu xusno salaad walba afar iyo labaatanka saac waxaa inagu waajibay toddoba iyo toban faatixo inaynu akrino salaadaha marka lasu geeyo ragcadahooda waxay noqonayaan toddoba iyo toban jeer toddoba iyo toban jeer ba afar iyo labaatanka saac ilahay farad nagaga dhigay isaga inaynu xusno in aynu ammaano inaynu xusno haddana qoladaa la nimceeyey qoladaa la nimceeyey oo suuratulfaatixa kuwa ay yihiin ayna caddayn oo ay duuduubtay qur-aanku qur-aanku sida u qoran yahay waxaa ugu horeeya suuratulfaatixa waxaa ku xiga suuratulbaqara waxaa ku xiga suuratu aal cimraan waxaa ku xiga suuratu annisa suuradda afraad oo annisa ayuu ilaahay ku caddeeyey qoladaasi kuwa ay yihiin qoladaa faatixada ilahay nagu farad yeelay inaynu diirigooda akrino inaynu ilaahay hortiisa markaynu taagannahay oynu ilaahay cibaadadiisii khaaska u ahayd aynu gudanayno ilaahay uu ku daray oo waajib naga dhigay inaynu xusno oo aynu haddana isaga ka barino in uu waddadooda inagu hanuuniyo markaas aayaddaas uu ku caddeeyey ee suuratu nisaa ayuu ilaahay wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala waman yudic illaha warasuula qofka adeecaya ilaahay iyo rasuulkiisa adeecaya sala allahu calayh wasalam ee amarkooda qaadanaya fa ulaa'ika kuwaas ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa adeecaya maca aladiina kuwii macoodii weeye ama kuwii bay la jirayaan kuwii bay la joogayaan kuwii bay la socdaan kuwii bay macooda yihiin markii la yidhahdo intaasu macne ayay keeni kartaa markii macooda yihiin way la jiraan way la joogaan way la socdaan waa la meel waa la maqaan iyagay macnaa meel uun la joogayaan weye marka waxay udhaxaysaa sida ay mufasiriintu yidhahdeen fi duwani halaasa saddexda daarood macooda ay ahaanayaan daarta adduunka iyo daarta qamriga oo barsakha la yidhahdo iyo daarta aakhiro fa ulaa'ika kuwaas ilaahay rasuul adeecay macooda waxay ahaanayaan maca aladiina kuwii macoodii ancama allaahu ilaahay uu nimceeyey calayhim korkooda waa kuwii ilaahay suuratu faatixa uu ku sheegay ee la yidhaha ancamta calayhim ilahu kuwa korkooda nimcaysay lagu hanuuni waddadooda la yidhi kuwa ilaahay nimceeyo ah ayuu suuradan dambe ku yidhi ilaahay min annabiyiina kuwaasoo ku dayaansan ama lagu caddeeyey oo mintaas ayaa carabiga lagu yidhahdaa dayaaniya taasoo markii laydin caddeeyo ah min annabiyiina nebiyaasha kuwaasoo marka laydin caddeeyo ah nebiyaasha wasidiiqiina iyo rumayn badanayaasha oo awliyada darajada koobaad ayaa la yidhaha sidiiqiin washuhadaai iyo shahiidiinta jihaadka xaqaa ku dhimatay wasaalixiina iyo suubanayaasha oo awliyada inteedii kale ah oo darajada labaad ee awliyada ah afartaa qolo ayaa la yidhahdaa kuwa ilahay nimceeyey waxasuna waxaa wanaagsanaaday buu ilahay yidhi rafiiq ulaa'ika kuwaas afartaa qolo rafiiqan mid rafiiq wax laba rafiiqo afartaas rafiiqnimo ugu wanaagsanaaday marka aayadda inteeda dambe oo odhanaysa waxasuna ulaaika rafiiqan wax laba rafiiqo afartaa qola ugu wanaagsan yaa waxay caddaynaysaa kuwa odhanaya awliyada waa la yaqaan ma anigaase ma adigaa ma kanaa ma hebelba la garanmaayo ciday yihiin kuwa odhanaya waa aayadaha qur-aanka ay sida cad ay u beeniyeen bay ka mid tahay ilaahay wuxuu inoo caddeeyey wax laba rafiiqo inay yihiin kuwa wanaagsan haddii marka aan dadka laga garanayn yaa laydna leeyahy la rafiiqo yaase dariiqooda inaynu ku hanuuno ilaahay laydin ka barya in dariiqooda lagu hanuunayo oo la raacayo baa suuratu faatixana ilahay lagu sheegay oo aynu ilaah ka baryayno aayaddan awalkeedana ilaahay wuxuu ku sheegay kuwa in macooda la ahaanayo oo qofki ilaahay rasuul adeecayo macooda ahaanayo saddexda daarood adduun iyo aakhiroba inuu macooda ahaanayo iyo qabrigaba marka inay yihiin dad la rafiiqayo oo waxa la rafiiqo ugu wanaagsan oo la qofkii ilaahay rasuul adeecayo macooda ahaanayo haddana dariiqooda lagu hanuunayo waddadooda la raacayo baa ilaahay aayadahan ku caddeeyey marka qur-aankii bay beeniyeen kuwa odhanaya lama yaqaano awliyada marka macnaheedu ma aha awliya o dhan baa la yaqaano maaha ee in la qaar la yaqaano ay jiraan baa marka aayadaha laga qaadanaya oo ilaahay loogu caddeeyey marka aayadda aayadda ku xigta ilahi wuxuu ku yidhi dalika alfadlu min allahi wa kafaa billahi calima dalika kaas oo ah awliyada lala rafiiqo iyo awliyada macooda la ahaado iyo nebiyaasha iyo shahaadada iyo rafiiqada lala rafiiqayaa alfadlu fadli weeye ama deeq weeye deeq bilaash ilaahay kuu siiyo dheeraada weeye min allaahi ilahay xaggiisa ka ahaatay qofki ilaahay u deeqay oo fadli siiyey unbaa helo weeye ama awliyada la rafiiqa ama macood ahaanaya addunya aakhraba oo ilaahay rasuulkiisa adeecaya wa kafaa billaahi ilaahay baa u kaafiya ugu filan caliiman oge wax walba og oo qofkaas awliyada la rafiiqay iyo awliyada laftooda iyo qofka ambiyada la rafiiqay ee adeecay ee macood ahaaday ambiyada iyo awliyada iyo shahaadada qofkaas iyo iyaga awliyada laftooda iyo ambiyadaba ilaahay baa ugu filan wax walba ki oga ilaahay baa meel walba u jooga ilaahay baa wax walba ogeysiin wax walbana uga soo digi weye oo macnaha ciddii cadow ku ah ama u tishanaysay ilaahay oo aan waxba ka qarsoonayn baa u og ilaahay markaa aan waxba ka qarsoonayn baa iyagana ogeysiiye weye awliyada iyo nebiyaasha marka faatixadii iyo marka la isu geeyo labada aayadood oo waxaa la yidhahdaa tafsiiru lqur'aani bilqur'aan tafsiirka qur-aanka lagu tafsiiro qur-aanka waa darajada ugu sarraysa aayad aayad lagu tafsiiray macnaheedu wuxuu noqday inaynu leenahay markaaynu tukanayno ihdina siraada almustaqiima ilaahu nagu hanuuni dariiqa toosan siraad aladiina dariiqa toosan oo lagu sii tafsiiray lagu bayaaniyey kuwii dariiqoodii ancamta calayhim aad nimcaysay oo ah nebiyada iyo awliyada iyo shahaadada ilaahu na mariba markaa macnihii noqday inaynu leenahay afar iyo laba toddoba iyo toban jeer afar labaatanka saacda inaynu leenahay ilaahu nagu hanuuni dariiqa nebiyada iyo awliyada oo ah kuwa nimcaysay iyo shahaadada marka qofku muslimka ahi mar walba waxaa farad ku ah marka afar labaatanka saacda inuu xusay ilaahay digrigii ilaahay iyo digrigii nebiyada iyo digri shahaadada iyo kii awliyada inuu inuu sheegay baa ilaahay waajib kaga dhigay oo lagu khasbay marka saddexdaa digri sidaasayna u kala harayn waxaa la yidhahdaa digriyada islaazimaya aan kala harayn wey ilaahay baana markaa dadkii ku khasbay oo qofkii mu'mina ee ilaahay rumeeyey waa saas ugu khasban yahay inta kale ee aan salaad lagu jirin waa sunne in la xuso sida oo kale adtaxiyaadka marka aynu soo qaadano labada salatixiyaad ee salaada ku jira labadaba madhabaha qaar baa waxay qabaan sida axmed bin xambal oo kale inay farad yihiin madhabteena shaaficiguna waxay qabtaa in atixiyaadka hore u sunno yahay kan dambana u farad yahay marka haddii lasoo qaato madhabaha ka dhigaya farad waxay noqdaan sagaal atixiyaad sagaal jeer baa iyagana waajib laga dhigay sagaalka jeerba marka waxaa ku jira ilaahay dikrigiisii iyo dikrigii nabiyada iyo kii awliyada ayaa sidoo kale isu daba yaala isagana marka waxay noqonaysaa sagaal iyo lix iyo toban faatixadii marka la isku daro waxay noqonayaan shan iyo labaatan lix iyo toban iyo sagaal toddoba iyo toban iyo sagaal toddoba iyo toban faatixadiiah iyo sagaal waa lix iyo labaatan lix iyo labaatan jeer ba markaa ilahay kugu waajibiyaana inaad xusto ilaahay iyo nebiyada iyo awliyadii haddii la qabsado madhabaha odhanaya atixiyaaduhu hore waa sunne afar baa markaa go-aya shan baa hadhaya shanta atixiyaad iyo marka la isu geeyo markaa iyo toddoba iyo toban faatixo waxay noqonayaan markaana laba iyo labaatan jeer ayay waajib noqonaysaa in la xuso ilaahay iyo nebiyadii iyo awliyadii marka atixiyaadkiina marka aynu tafsiiro saddexdii digri baa sida ilahay isu daba dhigay oo isla xidhiidiyey macnaha dadka qaar baa waxay kuodhanayaan ilahay cid laguma lamaaniyo ama ilahay cid laguma xidhiidiyo ilaahay bay beeninayaan kuwaasi marka ilahayna isaga baa isku xidhiidhanayo khasab lagaga dhigaya oo kuwa isagu uu jeclaa ee nebiyadiisii iyo awliyadiisii iyo shahaadadii ilaahay baa waajib ummadii baa kaga dhigay in la xuso salaad walba la tukanayo oo ilahay khaas oo ahayno cibaadadiisa yahay buu ku daray xataa التحيات السلام يالو المباركات لبركي الطيبات الصلوات سلامه الطيبات ومناكسن أما الصلوات محرس يالو الطيبات وعوعن ومناكسن مركا محرسة إلهي بالشيء يا أبو صلاة إلهي لبضبا محرسة صلوات بالنها صلاة صلوات بالنها مركا محرسة إلهي ee wanaagsan waxa u sugnaadeen lillahi ilaahi ama saaro wanaagsan waxa u sugnaadeen lillahi ilaahi intaas waa digriga ilaahi ilaahi baa iskala weeyay intaas oo intaas waa xuska ilaahi ثم انت قد سن الله لا كل بي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي السلام عليك كوكا سلام اهاتو ايها النبي نبي هو كوكا سلام اهاتو والنبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايا الهي وحي نوغو واجب يلي نوغو فرض يلي marka aynu xusayno ilaahay markaanu xusno inaanu haddana nabiga salaan sharaf u bixino aynu salaamno isagoo aynu ula hadlayno sida qofka hor jooga u salaamayno iyadoo layna barayo inuu meel walba nabigu inagu maqlayo qof walba oo muslimana uula joogo arwaaxdiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam ambiyada iyaga jasadkoodu macaama dhamaado oo jasadkooda sidii uu noolyahay ruuxdiisii jasadkiisiiba sida malaa'igta isagoo la arkay qofka ilaahay tusamayo qof kale una arkayn inuu kula joogo oo salaada isagu kaa qaadayo ayaa layna barayaa oo sidii qof maqal looma salaamina waxaa la yidhi assalaamu calayka korkaaga salaane ha ahaato ayuha nabiyu nebiyahu korkaaga salaane ha ahaato waraxmatullaahi raxmaddii ilaahay korkaaga nebiyahu ahaato wabarakaatuhu barakooyinka ilaahay korkaaga ha ahaadeen nebiyahu markaas ayuu rasuulkii ku odhanaya alayh isalaatu wasalaam wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay korkaaga ka yeelo naxariistiisii iyo nabadgelyadiisii iyo barakadiisii qofka marka waxa loogu dambi dhaafayo waxaa ka mid a ducada nabiga calayh salatu wasalaam waxyaaba ugu waaweyn oo salaada khayrka looga heliyo waxaa ka mid a dee nabiga ducadiisa ilahay uu aqbalaya salawatullahi waslamu calayh ثم انت قبل سلط الله إلهي وحكو صدحيه بذكر أوليائه رضي الله عنه إلهي وحكو صدحيه ذكره أوليائه ويقرأ سيدي وكلا صار شرف بأن الله فرض ياي المؤمنين فعوا بحيام ولا كفتوه من سيء من كفتوه النور من كفتوه شوقي من كفتوه عبقا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام صالح علينا كركا يقها هاتو وعلى عباد الله الضومي إلهي كركا وضها هاتو الصالحين اسوا بناء الضمير إلهي أولياء أو دم كفى وصلنا أيام ليه فإذا قالها العبد مركي النبي وهكا وصحيح كمرنا يتفسير في وحوي فإذا قالها مركا أولاده العبد أضم كل عمد أولاده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الضمير إلهي سبحانه كفى وصلنا مركا أولاده تبلغ وحي قارسة كل عبد صالح لله في السماء والأرض الضوء كستا أوصوبا أي قارسة ولله إلهي سبحانه ولكستو إلهي ليه في الأرض أمر لك شوغة في السماء سمد شوغة والأرض لك شوغة marka samada jooga waxaa lagu tafsiiray awliyadii dhimatay oo dee samadu ayay ku yaallaa ciliyiin iyo cashiga oo muuminiinta arwaaxdooda ay tagto iyo jannooyinkuba waxay ku yaallaan samada korkeeda addoonka dhulka jooga ee suubadna waxaa loo jeedaa weliga nool marka weli kasta ayay salaataani ku dhacaysaa qofku markaa weli kasta ayuu xusayaa miduu yaqaan iyo midaan aqoon mid nool iyo mid dhuntay ayaa ahayd farad kaga dhigay salaadii uu ilaahay u tukanaya buu ku dhex xusayaa ilahay waajib kaga dhigay waxa ilaahay wax kaga helayaa waa waa inta saddex adigyo isku daray ayaa salaad ku ansaxay salaantaas ansaxay meesha marka waxaa layna barayaa qofku hadduu san soo marin ilaahay awliyadiisii nebiyadiisii inaan ilaahay waxba ka aqbalin oo ilaahay macnihi baa wax ka dhigan tahay kuma rabo kuma doonayo haddaad awliyadeeda diido iyo nebiyadeeda marka waa furihii ilaahay loo loo marayey ama jarasharada ilaahay loo simarayey baa ilaahay la barayaa inay yihiin oo addoomihiisa kale ayna la mid ahayn oo ka duwan yihiin qof kastoo muslimana uu ay ku xidhan tahay dantiisa iyo aqbalaadiisa iyo cibaadadiisa aqbalideedu iyo rabitaankiisa ilahay rabayo iyo ilahay raallaanshaha ka raalli ahaanayo waxay ku xidhan tahay inuu ictiraafsan yahay nebiyada iyo awliyada islamarkaana uu xuso oo digrigoodii u akriyo oo ilahay ugu baryo markaa iyaga dhan baa waxay marka jaransharta ilahay loo mariyey sidaasa ilahay salaadii lagu barayaa iyaga ayaa waxay wax ilahay lagula xidhiidhayey oo keliya marka afraad ayaa ilahay dana wuxuu ku afreeyey in lagu soo celiyo haddana ilaahay iyo rasuulka qiritaankoodii ashhadu waxaan qirayaa allah ilaaha ila allah ilaahay mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuusan jirin oo koonka dhexdiisa ka jirin koon waxaa la idhaha inta la haysiiyey meel ee jirta ama aduunhaasa ama akhiraasa meel kasta oo jirtaba in aan ilaah kaloo xaq lagu caabudaa ka jirin ilaah xaqaa mooyaane oo macnaha ilaahyada kale lagu caabudo inay baatil yihiin kuwa sanamyada oo kale la caabudayo ilaahya xaqa maaha marka waxaan qirayaa ashhadu waxaan qirayaa oon ictiqaadinayaa qayrkeena aan u caddaynayaa oo anigu inaan intaan qiro baan haddana qayrkeena waxaan u caddaynayaa allah ilaaha illa allah ilaahay mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuu jirin ilaah xaqaa mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudo inuu soo galah jirin وأشهد وحن كانوا قرية والاعتقاد يا غير كان أنا عضينية أن محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إنه يحكي له سواد رأي صلى الله وسلم عليه وخلق يسمونه دري إنه يهي بعقرية ما كشرات أي أحد إليه وكل عليه نبي صلى الله عليه وسلم في آل بيت كيسة يجر أي كرسين شيء نتحدث marka siiqo kastaba ugu salli nabiga siiqooyinka loogu salliyaa way fara badan yihiin allahuma salli calaa sayidina maxamedin ilaahayow naxariisu siyaadi nabiga eegi maxamed salawatullahi wasalam aley sayidka eegi maxamed naxariistaada u siyaadi wasallim u nabadgeli siyaadi wa calaa aali sayidina maxamed aalkii ama aalbeytkii nabiga eegi maxamed sala allahu alay wasalam ilahay naxariisu siyaadi wabaarik calaa sayidina maxamed ilahu barakeen nabiga eegi maxamed aalkiisiya markaad intaa tirahdo uma yadcu intaa kabacdaa ku dacayso bacd intaa kadib maashaa wuxuu doono ayuu nabigu ku yidhi xadiis saxiix oo wariyey ibnu khusayma marka ducadii marka wax u dhowdahay in laga ajiibe marka wuxuu doono ku dacayso marka waa tawasal ilaah lagula xidhiidho lagu baryo jarajar loo sii maro sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu u yidhi qur-aankiisa ku yidhi wastaciinuu bisabri waasalaati wainahaa lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin wastaciinuu ka kaalma dalba ku kaalma dalba oo kaalmo ku ku doona ama gargaar ku dalba bisabri sabirka sabirka aad sabitaan oo aad ka sabitaan wixii ilaahay idinku keeno oo dhiban aad ku sabitaan macsida ilaahay idinka xaaraamyana aad ka sabitaan daacada ilahay dhibkeedana aad ku sabitaan sabirku saddexdaas u kala u kala baxaya sabrun cala daacaat wa sabrun cala almacaasi wa sabrun cala almasaa'ib baa la kala ilaha marka sabirka marka aad la timaado ayaa ilaahay kuu gargaaraya weye oo kaalmihii isaga ayaa ka dalbaysaa wasalaati salaada lafteedana kaalmo ka dalba oo salaad markaad tukato oo siday ahayd u tukato adoo ictiqaadsan oo aan caqiidada ka diidanayn waxaan akriyayso ayaad ilahay kaalmihii seenaysaa salaadii marka waxay ku ka koobnayd markay dib ugu noqono maxay ka koobnayd ilahay dikrigiisa dikriga nabiyadiisa calayhi salatu wasalam dikriga awliyadiisa markastoo aad tukato marka ilahay baad ka kala madrasay awliyada baad ka kala madrasay nabiyada baad ka kala madrasay oo dee magacoodii iyo sooqaadkoodi iyo xuskoodii baaba kuu kaalmeeyey oo ku gargaaray diirigoodii baaba gargaarkaaga ilahay ku xidhay qofkii yidhaha marka anigu weli ka kaalma dalbi maayo ama nabi ka kaalma dalbi maayo ama waxa weeye salaada uu tukanayo macnaheeduna aqoon ama waa uurka gaal afka wax ka sheegayo ka ashaaranayo uurkana aan ka qasanan weye waa munaafiq waa labadaa mid wey waa qofaan salaada uu tukanayo macnaheeda garanay qofkii yidhaha weli baan ka maarmaya ama nabi baan ka maarmaya ama waa qofaan salaada macnaheedi garanayn ama waa qof uurka gaalka ah oo afkana ilaah kale ashahaadanaya uurkana ka diidan oo ilah waa beentaa leh ilaah nimankaan aad sheegayso ee awliya ambiya aad leedahay lagu khasbaysa eed dirigooda lagu waajib yeeshay waxuma tiri karaan anaa kaa og ilah anaa kaa warran qof uurka kale weye sidaas oo ilahay diidan taas oo kale ayuu ilaahay markuu suuratu faatixa sidaa ugu sheegay oo digrigiisii iyo digrigii awliyada iyo kii nebiyada calayhim salaatu wasalaam sidaas ugu xajiyey أي سورة البقرة إلهي صبر على ذكر أوليده بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده أي علماء بلد كيرو أما علماء السلف كيرو بحلا إلهي ما قرأ يبقى وجه رسول الله حرف وأه ألف يا لام ميم ذلك كاف الكتاب وكتاب كعب إلهي وكتاب القرآن كعيا الشيخية وينين لو وينين يو أيا وحلا قد يوحد سيدا ميل فكم مغضاء وذلك كاف كتاب كاف ذلك كاف الكتاب وكتاب كعب القرآن كريم كاف لا ريب فيه وحشكي دحدث كمتلان إنه كلامك إلهي يهي inuu xaq yahay wax shaki kuma jiraan hudan lilmuttaqiin hudan hanuun buu u yahay lilmuttaqiin kuwa ilaahay ka cabsada muttaqiintuna waa awliyada ilaahay sida aynu wada garanayno oo ilaahay qur-aankiisa uu noogu sheegay in awliyaauhu ila almuttaquun oo aayad kale ku yidhi in awliyaauhu awliyadiisu ma aha ilaahay ila almuttaquun mooye kuwa ilaahay ka cabsada mooye wax kale ma aha awliyadiisu marka qofkii ku yidhaha awliyada ma yaqaan dee ilahay buu beeninaya ilahay wuxuu leeyahay awliyada waa kuwa ilahay ka cabsada dadka ilahay ka cabsada waa la naqaanaa ibana ka cabsi badan yaha waa la yaqaan ilaahay si uga cabsado wayna dhaqan qofba qofku ilaahay ka taqtay waa la yaqan marka kuwa ilaahay dhab uga cabsaday dadka kale oo dhan muuminiinta kale oo dhan ilaahay dhab uga ugama cabsan awliyada maaha ee waxaa iyaga la yidhahdaa ilahay qur-aanka uu ku sheegay khaladuu camalan saalixan waa khara sayaa baa ilahay waxay isku dhex dareen camal suuban iyo mid kale xun qolada ilahay yacsa allahu an yatuuba caleyh ilahay ilaa keenu ka toban aqbalo waayo muuminiinta kale oo dhan laakiin mar haddii la yidhahdo aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat kuwa ilaahay rumeeyey iyo rasuulkii oo camal suuban sameeyey mar haddii la waa awliyada waa camalu saalaxaad alla qur-aanka ku arkay waa awliyada ku camal suuban sameeyey iyaga wax kale oo dheehay ama ku dhex darmay ma jiro camal suuban unbay la baahihiyo dadka kalena waxay isku dhex dareen mid suuban iyo mid marka muttaqiinta ilaahay qur-aanka ku sheegay suuratu albaqra uu ka bilaabay ayaa ilaahay wuxuu yidhi hanuun buu u yahay kitaabka qur-aanka marka khalqigo dhan hanuun uu yahay laakiin maxaa iyaga loogu gaariya waxaa loogu gaarayaa kuwa ku intifaacaya si dhaba ugu intifaacan waa iyagu hudan lilmuttaqiina aladiina yu'minuuna bilgayb bale markaa sifo ayuu ilahay kasii bixiyey tilmaam ammaana ayuu kasii bixiyey aladiina kuwii weeye yu'minuuna rumaynayey awliyadu muttaqiin tahay bilgayb wax ka libidhsan oo ka maqan indhahooda ama dareemayaasha shanta dareemayaasha la idhaha xawaas ayay ka maqan tahay shanta dareemayaasha la idhaha waxa weeye waa aragga oo indhaha ah iyo maqalka oo dhagaha ah iyo dhadhanka oo carabka ah iyo urka oo sanka ah iyo taabashada oo jidka kala aad ku taabanayso gacmihi ku taabanayso shantaa wixii aan lagu dareemin ee indhuhu qaban ee dhaguhu maqal ee carabku dhaqamin ee sanku urin ee gacanta taaban karin qayb baa la idhaha wax kaa libidhsan oo kaa maqan marka waxaa kamid a waxyaabaha ugu horreeya ilaahay baa kamid a ilahay intaa midna ma qaban karno mana arki karno mana urin karno mana taaban karno mana dhadhamin karno mana mana maqli karno marka aakhiro la tago ka horow muuminiinta aakhiro ilahay waa arkaya marka jannadii baa kamid a naarihii baa kamid a waxaasoo dhan malaa'igihii baa kamid a waa qayb laynaga qariyo o laynaga dhibdhiyey dadka marka mutaqiintaa ee si dhaba ilahay uga cabsaday waxa weeye iyagu wixii ilahay rasuulku sheegaan ama ha arkan ama yaaraga si dhaba u rumaynayaan goorsada oo waxay leeyihiin iyagu mar haddii ilahay sheegay ama yaana arkin ama waa rumayna aladiina kuwii wey yu'minuuna rumaynayay bilgaybi wixii ka maqan ee ka libidhsan ويقيمون الصلاة كوي صلاة أوغي وي صلاة ستبع التوسيني لما أرى صلاة تكمي أو حلا ليهي أو ريض وكوي صلاة أوغي معناها وحوي ستبع التوسيني شروط دادي أركان تادي واجبات تادي ويش البرنية إلي بطاق نوع والبا وقت دادي أي حاجات شرية كوع دادي خشوع دادي نوع والبا التوسيني أخريس تادي نوع والبا حاجات شرية ويقيمون الصلاة وما شيء رزقناهم أن كل إزاق لحد يسنى ينفقون وفي كبيرة يكمل فقيرية وإن رجل إزاق يوم كلمة فعل ما يعني ضد كلام المؤمنين تاو حكسين أيام ويسرقوا سين أيام من الله كوا أجبيا رأي مثل أن هو أجبيا لماذا وصين أيام ومما رزقنا من ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين في يؤمنون بما بما شيء أنزل لسود شيء إليك حقا نبي محمد الله سود شيء وأوليده والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هي وجه أبي هرتا على سودك هي دينه هرة هي دينة النبي عيسى هي دينة النبي موسى هي دينة النبي داوود دينه عدم أي غمانيا هي صحفة النبي سودك يا أنبياء كلا دمان وغمانيا يعني وجه أبي النبي سودك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي وجه أبي كلا النبي سودك عليه الصلاة والسلام لماذا غمانيا وبالآخرة آخره معناته آخره هم يقولون يوقنون ويقينون يرى شك وحاهم كجير مجنون لبا ay u rumaysteen in aakhira jirto la soo saarayo oo dadka kale iyagu ilaa ay arkaan yaqiintii toos ma gaarin iyagu sidii wax hadda ay arkaan oo kale bay u rumaysan yihiin oo iimaankooda ayaa aada u kaamiloobay dharka aadada ugu horreya suurta baqaraba sidaasu ilaahay ugu bilaabay ammaantii iyo digligii awliyadiisa marka qur-aanka kariimka ayaa macnaha inaga filan fadliga ay leedahay oo qur-aankii intaas laysku tawaafsiinaya hal xaraf markas ka akrino toban jeer lagaa tawaafsiinayay baaba kamid a ammaantii awliyada oo ilahay kalaamkiisa waa kamid ah iyo amaantii nebiyada markaa fadligeedu markaa isweydiin uma baahna waxa ilaahay weynaa ee khalqigaba isagu lahaa u ammaanay cidda u ammaanay hadda adigoo addoona marka maxaa marka ilahay uu ku barayaa markuu ammaanayo ilahay wuxuu ku barayaa fadliga ay leeyihin ilahay agtiisa meesha ka joogaan buu ku baraya isagoo ilaahay abuuray baa ammaanee adigu xaggee joogtaa marka weye sidee u ammaani weyda addoonka ilaahay ammaanay oo ku yidhi ammaan weliba oo salaadaadina uu ku daray oo farka dhigay ilaa haddii ilaahay ammaano keliya ma lahaateen macnaa waajib ma ahaateen ammaantooda laakiin ilaahay wuxuu far ka dhigay salaadiibu ku dhex daray in la ammaano ama lix iyo labaatan jeer ama laba iyo labaatan jeer ugu yaraan in la ammaano ayuu afar iyo labaatanka saaco far ka dhigay oo waajib yeelay marka marxigu fadligii sidaas u wen yahay kaalmaha u weynay ilaahay wax laga helona uu yahay marka qur-aankana dhammaantiiba marka afar meelood laga dhigo laba meelood ama ka badan laba meeloodii ka badan waxay noqotaa ammaan ilaahay ku ammaanay ama manaaqib uu ku ammaanay nebiyadii iyo awliyadii uu ku ammaanay nebiyadii hore iyo ummadahoodii marka nebi walba la ammaano ummadiisa intii rumaysana la ammaano waa awliyadii ummadiisa waxay markay noo cadaynaysaa ammaanta nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo ammaanta awliyada ummadiisu inay kasii fadli badan tahay waayo ilaahay wuxuui kuntum khayra ummatin uqida linnaas waxaad ahaateen ummad kan u khayr badan oo loo soo bixiyey dadka loo soo saaray marka ummadda nebi maxamed baa markaa kasii wada fadli badan qur-aanka marka aynu soo qaadano maanaa sida ilaahay ugu magac daray nebiyaal magacyadood iyo awliye magacyadood ayaa suurado dhan ilahay ku magacaabay sida suuratu maryama oo ilahay uu kaga qisaynayo maryam bintu cimraan iyo amaanteeda iyo qisadeedii nabi ciise hooyadii suuratu maxamed nabigeena calayhi salatu wasalaam ilahay u magac daray suuratu baha nabigeena ilahay u magac daray sala allahu alay wasalam suuratu yunus nabi yunus ninka hadlaysaa iyo asxaabtiisii awliyada ummadiisa suurat huod rasuulka sura nabi huod bay ka hadlaysaa suurat lkaafi asxaabulkaafi awliyadii loodhan jiray bay ka hadlaysaa waa kada qur-aanka o dhan marka waa sidaas markii la eego qur-aankiisu u badan yahay markaa waxay noqonayaan manaaqib buu noqonaya manaaqibna macnaheedu waa fadaa'il hore fadligeed la sheegayo nebigaas ciddii raacday ee rumaysay iyo fadligiisii ciddii kasoo horjeesatay sida ilahay u halaajiyey waa qisas ama mawludiyadoodii siday u dhasheen nabi ciise iyo nabi yaxye iyo maryam bint cimraan iyo reer aal cimraan oo dhan suuradda aal cimraan lagu magacdaray maryamo iyo aab iyo iyo hooyadeed wey aabbaheed iyo hooyadeed iyo reerkooda dhan ayaa aal cimraan lasu jamciyey oo reer awliya ahaa markaasaa suuratu aal cimraan iyo suuraddii reer aal cimraan qur-aanku markaa sidaas u yahay dhammaantiiba manaa badankiisuna u yahay inta xukunkaa mooyaane inta kale waa qisas qisaskuna macnaheedu badanaa wuxuu badan yahay ammaan ilahay ku ammaanayo kuwii uu doortay oo ah nebiyaal iyo awliyo iyo shuhado qolabaa ilahay nimceeye ee suurat alfaatixa uku sheegay unbuu qur-aankuna sidaa u wada ammaanayaa marka ammaanta la ammaanayo isu soo duuduubo ilah un baa ina baray oo laga bartay saalixiinta ammaanta la ammaanayo ilah baa laga bartay qofkii markaa ilahay waddadiisa qaadaya ee ilaahay rumeeyey ilaahay wixii uu ku waajib yeelay buu markaa ku khasban yahay inuu rumeeyo isagoo aan cidna u daneerin isagu oo isagu ilaahay wax kaga doonaya marka ilaahay wuxuuna baray in wax lagaga helayo oo ka kaalma dalbabu in laegi salaadii salaadiina waxay ka kooban tahay digirgooda saddexdaa digrina saasaan loo kala reebi karin oo aysan u kala harin sida ilaahay uu qur-aanka ku yidhi warafacnaa laka digrika nabigeena alayh salatu wasalaam warafacnaa waanu kor yeelay laka adiga nebi maxamedo waan kuu kor yeelay digrika digriga